barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin arbacaha waana siddeed iyo labaatanka bisha februari ee sanadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaysaa caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah xuseen barre aadan
qodobada barnaamijka maantana waxaa ka mid ah xarun dhallinyarada shaqo loogu abuuro oo ka furan magaalada boorama taas oo dhallinyaro badan barta xirfadaha gacanta islamarkaana ka caawisa sidii ay shaqo u heli lahaayeen qof dhiigbaxaya haddaan ku arko suuqa lascaanood ama bartamaha ama meel kaleba ama xaafadda gudaheedaba waxaan ku taro ama aan u qaban karnaa iyo kale ma aysan jirin intaasuu dhiigbixi jira laakiin haddeerto sida ugu fudud baan u garananaa aan wax ugu qaban karanaa nafna ku badbaadin karanaa dhiigbaxa uu baxay dhiigga badan ee uu luminaya ama ka baxayana aan u joojin karanaa si yaroo iisiya waxaa kale oo aad maqli doontaan dhallinyaro magaalada laascaanood ku barata mutadawacnimada iyo sida bulshada loogu adeego
kaalimihii heesaha ayaan iyaguna ka marnaan doonin barnaamijka
sida aanu tagnay sambabadu ikala jaraye sababtuna waxay tahay
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii ciyaaraha balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida agaasimaha isgaarsiinta ee aqalka cad hob higgs oo ka mida dadka inta badan la soo shaqeeyey madaxweyne donald trump ayaa hortagtay aqalka wakiilada ee maraykanka gaar ahaan guddiga sirdoonka higgs ayaa waxaa laga weydiiyey arrinta la xidhiidha faragelinta la sheegay inay ruushku ku sameeyeen doorashadii madaxtinimada ee maraykanka hob higgs ayaa ka gaabsatay inay ka jawaabto su-aalo la xidhiidhay muddadii ay ka shaqaynaysay aqalka cad fadhigan ayaa ahaa mid albaabadu u xidhnaayeen oo socday muddo dhowr saacadood ah mid ka mid a mudanayaasha dimuqraadiga ayaa saxaafadda u sheegay in ay ka jawaabtay su-aalaha la xidhiidha intii ololaha doorashadu ay socdeen iyo wixii ka dambeeyey laakiin sida mudanahaasi uu sheegay waxay diiday inay ka hadasho su-aalaha la xidhiidha intii ay ka shaqaynaysay aqalka cad ee uu talada hayay madaxweyne donald trump
madaxa taliska dhexe ee ciidamada maraykanka ee loo soo gaabiyo centcom generaal jo vetel ayaa digniin ku bixiyey in iiraan ay khatar weyn ku tahay danaha maraykanka iyo xasiloonida guud ahaan gobolka generaal votel ayaa sheegay in isbahaysiga maraykanka ee la dagaalamaya kooxda isis uu guulo waaweyn soo hoyey saddexdii sane ee lasoo dhaafay kooxda isisna ay luumisay dhulkii ay mar gacanta ku haysay maamulkiisa in ka badan sagaashan iyo sideed boqolkiiba ee gudaha ciraaq iyo syriya
halkaad dhegeysta nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a waana barnaamijkii dhallinyarada maanta dhallinyaro kala duwan ayaa muddooyinkii u dambeeyey magaalada laascaanood waxay ku baranayeen samafalka bulshada iyo weliba mutadawacnimada dhallinyaradan oo isugu jirta wiilal iyo gabdho ayaa waxyaabaha ay bartaan waxa ay ka mid ah gargaarka deg deg ah ilaalinta deegaanka wacyigelinta tahriibka iyo weliba dhinacyo kale oo la xidhiidha samafalka bulshada wariyaha v o eda laascaanood cabdikariim olol ayaa xaruntooda ku booqday dhallinyaradan islamarkaana ka wareystay aqoonta ay bartaan iyo sida ay ugu howlgalaan xarunta bishacaas ee magaalada laascanood ayaa waxaa dhigta dhallinyaro aada u badan kuwaasoo la baro xirfadaha mutadawacnimada dhallinyaradan ayaa waxay ka shaqeeyaan deegaano fara badan oo ku yaala gobolka sool kuwaasoo caawiya qaybaha kala duwan ee bulshada qaarkood waxa ay iga sheekeeyeen barashada aqoontan ay barteen magacaygu waa barwaaqo cabdi muuse waxaanu ka baranaa waxyaalaha aan caadi ahayn hadda tusaale ahaan anagu waxaan ka dhigan jiray jaamacadda jaamacaddana waxaa lagu qaataa tuyary laakiinse bishacaas waxaad ugu imanaysaa baratical baraticalkaas markaan ka hadlo wallaahi wax badan baanu ka fahanay waxyaalaha aanan jaacaddi ku aqoon ban anugu markaan shaqsiyan ka hadlo aan halkan ka barta waxyaabaha aad gacanta ka qabataan bal iiga sheekee awal markaan suuqa maraysa yacni dee gargaaramtid oo aad caafimaadna baratay waxba uma qaban karaysa jaamacadna dhigatay laakiin hadda markaan tusaale ahaan ka hadlo bishacaas markaan suuqa maraya dee aan gargaarahay aan arko qof dhibanaa waxaan ogahay inaan caawin karo wixii aan bartayna magacaygu waa maxamed sheekh cabdiraxmaan macalin faarax waxaan ahay midka volunteerka bishacaas assistant teacher ilaa waxyaabo badan baan ka faa'iidaystay haddana maadaama aan ahay ardaydii caafimaadka ee jaamacadda dhigata in badan aan kusoo shaqeeyey volunteerka waxyaabo badan oo aanan madgaranaysaa aanan ka helin madgaranaysaa jaamacadda ayaan ka helnaa haddaan nahay ardada jaamacadda xagna aa madgaranaysaa volunteerka bisha cas ee kasoo qalinjibisay ee ilaa hadda ku shaqaysa mutadawiciinta ah waxyaabahaad qabatid oo kale ee aad sida weyn aad u barateen waxaa laydin baray maxaa ka midana cabdikariinow waxyaabo badan baa nala baray markaad halkan timaadid wax badan baad faa'iidaysaa maad garanaysaa sidoo maad garanaysaa in aad heshid practical dhammaystiran tusaale ahaan oo kaleeto ardaygu markuu jaamacadda dhiganayo dee sanadada koowaad iyo labaad iyo saddexaad iyo wuxuu iska cashira caadi u dhigtaa laakiin bishacaas waxay kaga duwan tahay waa itisoo itaabsii gargaarka degdega waa waxa waxaa qolada caafimaadka waxay dhahaan waa waxa ugu fudud ee naf lagu badbaadin karo tusaale ahaan oo kaleeto haddii aadan garanaynin gargaarka degdega ood shil la kulantid oo kaleeto ma awood uma lihid haddaadan aqoon u lahayn tusaale ahaan waxaa la odhan karayaa dee ardaydii jaamacadaha dhiganaysay gacanka qabasho badan oo xagga caafimaadka gacanta ay helaan aada iyo aada cabdikariin oo ardayda jaamacadda kale khaasa ma aha waxaa timaada ardayda maad garanaysaa kala duwan sida ardayda sekandariyada kale dhigta sida ardayda dugsiyada hoose dhexa dhigta ilaa ardayda looma kala harin baa la ohan karaa maad garanaysaa waa waxa waa waxa aada iyo aada loogu baahan yahay gobolkeenna mandaqada ku yaala markaad aragtid xasaasiga rabshaduhu iska badan yihiin aada iyo aad weli baahidii lama anigu ma oran karo baahidii weli gobolka dabooli lahayd weli waa la hayaa ma oran karo waxaa loo baahan yahay arday badan oo farstaidara arday badan oo aada iyo aada loo tababaray oo maad garanaysaa haddii loo baahdo ilaahay naguma keena hadday wax dhacaan si deg dega uga jawaabta ayaa loo sii baahan yahay ayaan ohan karaa weli mutadawiciintiinu waxaad kaalin fiican dhallinyaradiinu ka qaadateen shubankii ka dhacay gobolka sool iyo dhibaatadii iyo gurmadkii ay sameynayeen ardayda iyo bisha casbal ka war bismillaah magacayga haddaan ku bilaabo waxaa weeyaan cabdixaafid xasan cabdiraxmaan ka mid a ardayda volonteerka bisha cas shubanka haddaad ka dhawaajisay oo kale waxaanu ka qaadanay qaybo badan oo kala duwan ay ka mid yihiin inaanu dadka kala talino haddaan volonteerka nahay kaalinta naga aadan inaanu kala talino qaabka uu ku iman karayo iyo sidoo ku faafi karayo ay ka mid yihiin saxaradii oo ay guriga agtiisa ka qaadeen ama gurigii oo kale agtiisa lagu qubayo gacmihii aysan dhaqanayn si nadaafadoo kale aysan nadaafadoodu aada u liidato hajinkoodu waxyaabahaasoo kale aanu kala talinay sidoo kale biyaha nadiifta ah qaabka u heli karayaan inay iska karkarayaan waxyaabahaasoo kale aan ku baranay aanu dadkana baranay haddii aan ku daro qodob ama labo waxqabadka volonteerka bisha cas ama waxyaabahaanu ka faa'iidin waxaa ka mid ah environmentig oo kale faa'iidada uu inoo leeyahay environmentigu waanu ka dheregsanahay waanu in badan ku qaadanay sidoo kale aanu dadkana sii gaadhsiino faa'iidada inoo leeyahay deegaanku iyo waxtarkiisu hadday tahay geedihii oo aan la jarin haddii ay tahay in dhirtii la beero oo kale qaybo noocaas kale ah sidoo kale haddii aan ku daro waxyaabahaan ku qaadanay waa ka hortaga tahriibka inaanu kala talino dhalinyarta oo volonteerku ay isku xilqaameen qaybo ka mid ah aanu kala talino ardayda kale nala dhigata ama kuwa suuqa nugu tagno ama sekandariyada aafada iyo waxyeelada uu leeyahay tahriibku aanu iyagana qodobo iyo aan kasoo saaray fahanka ka waro dhallinyaradu ay fahansan yihiin inay mutadawiciin noqdaan oo ay ku soo biiraan dhallinyaradiina ardayda ah ee bishacaas ay sida bilaashka ah u barayso gargaarka degdeg ah ardayda dhigataana aad bay u badan yihiin bil walba arday cusub bay isqortaa ardaydaas haba ugu badnaadeen kuwa sekandariyada iyo kuwa jaamacadaha dhigta saddex jaamacadood ku yaala gobolka hana ugu sii badnaadeen marka laga yimaado qolyaha caafimaadka fakaltiyada kale ee jaamacaduhu oo xiiseynaya barashada firstaidka ama gargaarka degdega ah waxaanu ognahay inuu yahay gargaarka degdega ah waxa basic u ah nolosha aadamaha qof waliba wuxuu doonayaa inuu barto anigan kula hadlaya tusaale ahaan muddo ka hor ma oqoon firstaidka waxa uu yahay qof dhiigbaxaya haddaan ku arko suuqa lascaanood ama bartamaha ama meel kaleba ama xaafadda gudaheedaba waxaan ku taro ama aan u qaban karnaa iyo kale ma aysan jirin intaasuu dhiigbixi jira laakiin haddeerto sida ugu fudud baan u garananaa aan wax ugu qaban karanaa nafna ku badbaadin karanaa dhigbaxa uu baxay dhiga badan ee uu luminaya ama ka baxayana aan u joojin karanaa si yaro-iisiya first aid wuxuu yahay ama gargaar degdega oo dhan waxa uu yahay in aanu haynaa sidoo kale waxaanu wax ka qayb qaadanaa markay dhacaan olaadahoo kale ama kuwa qabaa'ilaha ahaadeen inaanu kaalin laxaadla ka qaadano waxaa jira waxa la yidhahdo first aidka laga soo dhex xulay action team waa gargaarka qolyaha gargaarka degdega u qaabilsan tiimka ah oo emergency walba diyaar u ah xaalad walba ka jawaaba bal ka waran waxyaabaha ka gabdha ahaan maadaama aad ka mid tihiin qaybtan ee habluhu ay ga faa'iideeyaan waxaana jecelnahay gabadh kastoo maanta gobolka ku sugan ama tuulo kusugan- ama tuulaha ku sugnaatay inaanu gaadhsiino waxaa nala baray Een, waxaa nala bara hadeer dee qof jabay oo kale hadeer dad aragto waxaan hadeer hubaa inaan dee qofkii kabi karno oonu caawin karno waana shayga ugu yarde qofka lagu caawin karayo hadeer een, tusaaleahaan hadda qof baadiyo jooga waad kabi kartaa ee dee waad gaarsiin kartaa dhakhtarkii Een, hadeer qof een, margeday oo kale ama qof wax mudeyn sidoo kale dadkaas waxaan hadda ognahay inaanu caawin karno
kuwaasi waxaa dhalinyaro ku sugan magaalada laascaanood oo u waramayay waryaheena cabdikariim olol halkaad kala socotaana waa v o a
magaalada borama waxaa ka howlgasha xarunta shaqo abuurka dhallinyarada taas oo dhallinyarada siisa tababaro dhanka xirfadaha ah xaruntan oo ay gacanta ku hayaan urur maxalli ah oo magaaladaasi ka dhisanaya eliyaas cabdiraxmaan xuseen oo ah madaxa xaruntan oo barnaamijka dhallinyarada ee v o eda u waramay uu sheegay inay dhallinyarada geeyaan xarumaha xiriirkala leh xirfadaha ay barteen si ay shaqada ugu bartaan goobahaasi waxaana uu u waramay wariyaha v o a ee borama haashim sheekh cumar good
Een, xaruntan shaqo abuurka dhalinyarta buurama ama buuram east job center waxaa la furay eh, sanadkii labadakuniyolixtobankii juulaay ayaa si officiala loo bilaabo loo furay qaybaha markaa aad ku bilowdeen tababarada xirfadaha ay dhalinyartu ku shaqo geliyaan imse qaybood ayay ka koobnaayeeneed markii koowaad waxaan ku bilownay eh, saddex xirfadood oo ay ka mid yihiin sida loo duubo fiidiyoyada ee loo qurxiyo video production Een, xirfad kale oo dumarku bartaan oo ah xinaha sida dumarka ay isku qurxiyaan Eh, waxaan kaloo iyadna bilownay xirfad kale oo electronics sida loo hagaajiyo ama loo habeeyo ama loo cilad saaro waxyaabaha electronicska ku shaqeeya oo iminka eh, kusoo badanaya magaalada buurama saddexdaa xirfadood ayaan ku bilownay markii koowaad saddexdaa xirfadood ee aad ku bilowdeen xaruntan tababarka ee shaqo abuurka dhalinyarada ee magaalada buurama intee dhalinyara markaasi ka aflaxday ilaa iminka waxaa ka afalaxay laba dufcadood dufcadii koowaad oo saddex xarfooyin kusoo sheegay ee bartay waxay ahaayeen toddobaatan arday sanadkiina dhaafay labada kun iyo toddobadii toddobiyo tobankiina waxaa ka aflaxay boqol iyo konton arday oo kala bartay lix xirfood oo kala duwan oo ay ka mid yihiin laydhka een, qasabadaha sida loo hagaajiyo oo mobeylada sida loo cilad saaro een, faarada een, tolmaha iyo macmacaanka oo dumarku dhiganayeen lixdaa xirfood baa sanadkii labada kun iyo lix iyo tobankii ka qalan jabiyey Ee, xaruntan een, shaqo abuurka ee dhalinyarada maadaama intaasoo dhalinyara ay ka qalinjabiyeen kana aflaxeen dhalinyartii markaa meelhay u shaqo tegaan dhalinyartaasi waxay u shaqo tagaan marka koobaad intaanay shaqo tagin waxaan siinaa een, internship ama waxaan ku attach garaynaa kambaniyada la tacalluqa ama qabta waxyaabaha ay barteen ka shaqeeya Ee, laba bilood ama saddex bilood bay la joogaan labada bilood saddexa bilood markay dhamaystaan kambaniyada qaarkood baa iyagu dhalinyarta dib u qaata Ee, kuwa kalena waxaan la raadinaa siday u- ugu shaqageli lahaayeen ay ugu shaqaysan lahaayeen si ay noloshooda ugu dabaraan dhalinyartaan qaadanaana een, siina fursadahan waxay u badan yihiin dhalinyaro aan waxbarashada ka hadhay ama ka saaqiday ama duruufo kaleba ka reebeen kuwaasi oo nolosha waxyaaba ay ku dabaraan ama xirfad ay ku dabaraan ay bartaan u baahan dhalinyaradu markaas ay u xiiseeyaan xaruntiinan iyo waxyaabaha ay ka baranayaan may soo kordhayaan mise intii aad ku bilowdeen in leegunbaa sanad walba idin timaada horta markii hore eh, xarun noocan oo kale magaalada kama jirin markii u horreysay bay ahayd eh, way adkeyd inay dhalinyartu yimaadaan waxaan samayn jirnay xaysiisyo badan sometimes waxa weeye waxaan ka xayisiin jirnay barnaamijyada aan qabanayno tviyada nambarka soo u ajiibi jira aad bay u koobnaayeen oo yaraayeen laakiin marka waxaad moodaa inay aada u soo badanayaan nambarkaan u baahnayn maahe boqolaabkeed ay imanayaan ay adag tahay bisaan u kala saarna iminka marka waxaad moodaa in dhalinyarta aada u soo fahantay dhalinyarta jaamacadaha ku jiro oo markii hore xirfadahan u arkaya wax ka hooseeya ama ayna u qalmin oo ayna baran karaynin iminka waa kuwa ugu badan ayna soo booqdeen oo yimaada ee aada u danaynaya inay xirfadahan technical skillska bartaan lix bilood baa tababartaan ma saddex bilood baa tababartaan muddo intee laga yaa tababartaan dhalinyaradan ku tababaraysaan xirfadaha kala duwan ee xaruntan bixiso xirfaduhu waxay u badan yihiin eh, lix bilood qaar saddex biloodna way jiraan laakiin badankooga waxay u badan yihiin lix bilood le- lixdii biloodba ayay dhamaystaan marka tire intee leeg oo dhalinyara ayaad qaadataan lixdii bilood waxay ku xidhan tahay kulba brograamyada baxayo iyo nambarka loo baahan yahay Ee, markii u horreysay oo kale toddobaatan arday baan qaadanay Ee, labada kun iyo toddobiyo tobankii boqol iyo kontonka arday ee dhamaystay baan qaadanay iminkana siddeetan arday baan qaadanay maadaama mashruucan bormiyo job center ujeedadiisa ama finally laga leeyahay inay saddex boqol oo dhalinyaro oo xirfadaha yaqaana ay dhamaystaan mashruuca dhammaadkiisa xaruntan markaa ayaa idinka caawiya ee gacan idinka siiya waxaa naga caawiya oo mashruuca maalgelinaysa dowladda netherland oo soo marisay hay-adda oxfam oxfam waxay soo marisay hay-adda i o m waxaana fulinaya njo maxaliya oo la yaraha sost organisation oo magaalada boorama biiskiisu yahay dhalinyarta aad tababaraysaan tirada saddexda boqol markaad gaadhsiisaan maxaa qorshaha idinku jira walaahi waxa weeye waxaa noogu jira iminka intaan mashruuca wadnay waxaa noo soo baxday in keliya aan xirfadaha in la buruun dhalinyartii aan lagu ekaan laakiin mustaqbalka haddii la yaraan loo raadiyo sidii dhalinyartaasi ay u heli lahaayeen qalabkay maad aragtay waxa weeye shaqada ku qaban lahaayeen maadaama xirfada tahay qalab bay u baahan tahay qalabkaasu badankooga aanu iibsan karayn waxaan ku rajo weynaya in loo helo mashaariic kale oo maad aragtay qalabkaas si loogu iibin lahaa ama meheradbo loogu furi lahaa qayb kale waxaa jirta mashruuc cag socota oo ardayda jaamacadaha ku jirta iyadna la siiyo oo career development services la yidhaaho kuwaasoo dhalinyarta jaamacaduna soo booqdaan aan ka caawino sida nolosha jaamacadda ka dambaysa ula qabsan lahaayeen at the same time siday c v qurux badan u qoran lahaayeen siday haddii ganacsi inay abuuraha doonayaan tabihii ganacsi abuurka u baran lahaayeen kuwaan iyo kana saasaan u caawina
kaasi waxa uu ahaa eliyaas cabdiraxmaan xuseen oo ah madaxa xarun maxalli ah oo dhallinyarada tababarsiisa oo magaalada boorame ugu warramaya waryaha v o a haashim sheekh cumar good haatanna dhinacii heesaha ayaanu jileecaynaa xuseen maxaa inoo haysaa waxaan inoo haynaa cashay heeska inagu loqeeyay fanaanka cabdijabaar alkhaliiji heeska alkudhigeeduna waxaa la yidhaha yartii baan si xun u galay waa arrin la yaab labalaan dhegaysano
codkaasi fanaanka cabdijabaar alkhaliiji ayaana taasi ku dhaafan halkaad kala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a haatana waxaad kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha waa kan jamaal axmed cusmaan oo inala soctiya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ka horreyno dhegaystayaal tababaraha kooxda kubadda cagta ee arsenal arda vingar ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay wararka sheegaya inuu naadigaasi ka tegayo kadib markii dhowaantan ay soo baxday warar sheegaya in naadigaasi uu ka tegayo tababarahaasi muddada ka badan labaatanka sano naadiga kubadda cagta ee arsenal uu joogay arda vingar ayaa taageerayaasha naadiga arsenal qaarkeed aad uga caraysanaa toddobaadkan kadib markii guuldaro saddex gool iyo waxba ay kala kulantay naadiga mancity koobka crabwo cab oo naadiga city ay si fudud uga guulaysatay naadiga arsenal wararka sheegaya inuu ka tegayo naadiga arsenal ayuu ku tilmaamay kuwo aanan jirin isagoo sheegay inuu xushmaynayo qandaraaska kula jooga naadiga arsenal naadiga chelseana beddelkii dhowaanta lagu sameeyey aiden hazard kulankii naadigaasi ay la dheeshay manchester united ayay ciirtooda qaar afkaartooda ka dhiibteen waxaana goladaha naadiga kubadda cagta ee chelsea cart wow sheegay in ciyaaryahanada aiden hazard oo kalea ay tahay inay sagaashanka daqiiqo ciyaaraan kulammada noocaasi oo kalea naadiga united ayaa laba gooli gool kaga adkaatay naadiga chelsea iyadoo qaybihii dambe ciyaarta la bedelay aiden hazard oo waddanka beljimka ay u wada dheelaan golwadaha naadiga chelsea ciyaartooyga yaasiin cadli oo toddobiy toban jira ayaa waayadanba wacdar ka dhigaya naadiga b s g waddanka faransiiska gaar ahaan ciyaartooyda da-da yar ee naadigaasi waxaana hadda indhaha ku haya kooxo dhowr ah oo yurub waaweyn oo ay ka midka yihiin barcelona bayer munikh arsenal iyo manchester city ayaa yeeshee b s g waxay sheegaysaa inaysan ciyaartooygaasi iibka ahayn horyaalka la liigaa dalka sbein laba kulan oo shalay la dheelay naadiga isbanyol ayaa guuldaro xanuun badan duldhigtay naadiga real madrid oo ay kaga adkaatay gooli waxba kadib kulan ka tirsan horyaalka dalka sbein labada kooxood dhex maray ciyaartooyga gerard moreno ayaa daqiiqadii sagaashanaad goolka la iska dhaliyey guud ahaanba kulankaasi dabadhaafiyey golwadaha naadiga real madrid real madrid guuldaradaasi waxay ka dhigtay mid aysan ku farxin maadaama lix labaatan kulan oo hadda ay ciyaartay ay iska leedahay kow iyo konton dhibcood halka naadiga barcelona oo horyaalka hogaaminaysan ay iska leedahay lixdan iyo shan dhibcood shan iyo labaatan kulan oo ciyaartay kulamada maanta dhexi doonaan atletico bil waxay la dheli doontaa valencia khitave iyo deportivo la coronya ayaa dheli doona malaaqa iyo sevilla atletico madrid iyo laganis eber waxay la dheli doontaa naadiga vilreal koobka efa kaabka dalka ingiriiska naadiga swan syria ayaa laba gooli waxba kaga adkaatay naadiga sheffield wednesday waxaa maanta la dheeli doonaa kulan kale oo isla koobkaasi ka tirsan tottenham iyo rajhdale ayaa kulan wada ballansan waxaa hore koobkaasi usoo gudbay kuwarafanalaha kooxaha wigan iyo southampton oo wada dheli doonaa man united waxay la dheli doontaa brighton leicester iyo chelsea way dheli doonaan dhegaystayaal tottenham rojhdel kooxdii soo baxdana iswan city ayay markaasi la dheeli doontaa oo hore usoo gudubtay xubinta ciyaaraha dhegaystayaal halkaas haynoo joogto
aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan iyo xubinta ciyaaraha intaas haddaanu ku dhaafno mar kale haddaan dib u jalleecno heesaha barnaamijka idinku talagalay waxaan idiin soo qabanaya codka macaan ee fanaanada hibe maxamed iyo heesteeda hadmaad gacale soo noqon
igo barwaqagaaroodii roob helay meel xareedu galacto jeeqiyo gelgelima igo barwaqagaaroodii roob helay meel xareedu galacto jeeqiyo gelgelima ogeedihii baxay faraqii iskaadayo cidinaanay kala garan gumashahiyo cidda ogeedihii baxay faraqii iskaadayo cidinaanay kala garan gumashahiyo cidda waxaan kaa dhex gooba
Thank you.
heeskaasi hadmaad gacale soo noqon iyo codkii baxsanaa hiba maxamed ayaan kusoo gabagabaynanaa baahinteena idaacadadu intiimn islaantar soomaaliga v o e tan iyo kulanti dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo